بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله إن شاء الله تبارك وتعالى casharkii afar iyo tobnaad ayaynu soo gaarnay casharkaani waxa uu ka hadlayaa leylatul qadr haweenka leylatul qadriga waa inagii nidhi tobankan beri laba camal baa la sameeyaa oo aada muhiim u ah camalkii koowaad wuxuu ahaa ictikaafka waan ka hadalnay shalaan ka hadalnay maanta waxaynu ka hadlaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala leylatul qadri fadligiisa dhowr qodob baan kusoo khulaasaynaynaa fadligiisa waqtigiisa iyo meelaha loogu dadaalayo iyo say ugu dadaalnaa iyo adkaarta uu nebigu baray in la akhriyo oo ilaahay lagu baryayo iyo calaamaadka uu leeyahay ugu dambayntii awalan fadligiisa allah subxaana wa tacaala suuradan oo qur-aana buu ku soo dejiyey uu kaga hadlay wuxuuna sheegay annahaa khayrun min alfi shahr inay ka khayr badan tahay kun bilood kun bilood markii loo qaybiya labiyo toban bilood ile sanadku waa labiyo toban biloode waxay noqonaysaa siddeetan iyo saddex sano iyo bilo marka qof siddeetan iyo saddex sano cibaadaysanayey ajarkii uu heli lahaa waxaa ka khayr badan hal hameyn oo ilaahay uu waafajiyo oo leylatulqadriga uu waafaqo isagoo cibaadaysanaya isagoo ilaahay baryaya inuu hameenkaasi u noqdo hameenkii leylatulqadriga ilaahay uu waafajiyo allah waxau yidhi innaa anzalnaahu fii leylati alqadri ay waa qur-aanka laga hadlayay innaa anzalnaahu haada damiirka waxaa loo celinaya qur-aanka innaa anzalnaahu ay qur-aanka waxaanu soo dejinnay fii leylati alqadri habeenkii leylatu lqadriga wamaa adraaka maa leylatu lqadri leylatu lqadri khayru min alfi shahr habeenkaa leylatulqadrigu wuxuu ka fiican yahay oo ka khayr badan yahay kun bilood tanazalu almalaa'ikatu waaruux fiiha biidni rabbihim min kulli amr salaamun hiya xataa madlaci ilfajr marka habeenkaasi waa habeen barakaysan waa habeen ilaahay uu fadli iyo wanaag uu dhex dhigay waa habeen aada u barako badan ilaahayna waafajiyo siddeetan iyo saddex siddeetan iyo saddex sano cibaadada u dhiganta hal hameen wax sahlan ma aha qofka ilaahay waafajiyo waa nicmo cadiima amaa wakhtigeeda haddaynu halkaa fadliga iyo wanaagga uga gudubno xadiid kalena waa inoo imaan doonaa man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi habeenkaa qofka cibaadaysta oo qiyaamka u yimaada oo salaaddii tukada waxaa loo dhaafaa dunuubtiisii hore oo dhan qodobka labaad waxaan ku ishaaraynaa waqtigiis waa goorma ikhtalafa alculamaa fii taxdiidi leylat alqadr hameenka uu yahay leylatulqadriga in la yidhaahdo waa hameen hebel wax daliil ah oo saxiixa oo cad looma hayo raajixu laakiin muxuu yahay raajixu waxa weeye inuu yahay fi lcashri alawaakhir tobanka beri oo dambe inuu ku jiro waxaa loo sii rajaynayaa inuu ku jiro hameennada witriga ah koob iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddobiyo labaatanka sagaal iyo labaatanka habeennada ayaa witriga la yidhaahdaa marka habeennadaa witrigaa inuu ku jiro ayaa aad iyo aad loo rajaynayaa nebigaana yidhi calayhi salaatu wasalaam oo loo daliishanayaa iltamisuu waxaad ka raadisaan leylata alqadri fi lcashri alawaakhir fi awtaari fi lwitri witriga ka raadiya من العشر الأواخر من رمضان waxaad ka raadisaan habeennada witriga ah oo tobanka beriyo dambe ku jirta ka raadiye buy oo ramadaanka halkaa ku dadaal imaamulbukhaari iyo muslim baa warinaya xadiidkaa marka oo waadixa ayaa ku tusaya inay ku jirta habeennada witriga ah habeennada witrigaa inay ku jirto idan haddaynu nidhi marka habeennada witrigaa bay ku jirtaa taxdiid lama samayn karo oo lama odhan karo ilaa ilaa waa habeenka koob iyo labaatanka lamana odhan karo waa habeenka toddobiyo labaatanka see dadka in badan aaminsan yihiin laakiin calaamaad uu nebigu sheegay ayay ka arkeen bacdu saxaaba waxa weeye habeennadaas ka arkeen oo qaar baa odhan jiray waa habeenka koob iyo labaatanka sababtoo calaamadihii nebigu sheegay oo uu tilmaamo uu yidhi waxaan la itusay aniga oo ku sujuudaya dhoobo iyo biyo ayay yidhaahdeen roobkii baa de'ay habeenkii koob iyo labaatanka salaaddii subax nebigu dhoobuu ku sujuuday dhulkii oo qoyan buu ku sujuuday marka calaa kulli xaal taxdiid lama hayo la ysku mashquulin mayana tobanka beriba haddaad dadaashid ka warran waayba ku dhaafinba waxaaba la hubaa qofka tobanka beriba dadaalay oo cibaadadii la yimid oo istaagay oo nooleeyey sidii nebigu u nooleyn jiray dee tobankii beri unbuu ku jiraa mid ka mida unbuu noqonayaa ma siigin markaa laakiin adigu ha taxdiidinoo ha odhanin hameen hebel keliya baan dadaalaya haddaad tiraada hameen hebel keliyaan dadaalayaa waxaa dhici karta inay ku seego waayo adiga ma garanaysid arrintaana waa cilmi qeyb nasna looma hayo odhanaya waa hameenka toddobiyo labaatanka ah ama hameenka koob iyo labaatanka ah labadaasay aad dadku u aaminsan yihiin oo waxa weeye ay ugu dadaalaan laakiin tobanka beriba inaad dadaashid ayaa ka fiican si aynan kuuba dhaafinba masalada kale waxay tahay kayfa nataxari kayfa nataxaraa ama yataxara almuslim see buu qofka muslimkaa u dadaalayaa oo hameenkaas uu u noolaynaya imaamu albukhaari raximahu allahu tacaala fii saxiixii ayaa u baabeeyey baabu taxari taxari waa dadaalka leylata alqadri in lagu dadaalo fi lwitri habeennada witrigaa in lagu dadaalo oo min alcashri alawaakhir habeennada tobanka dambe habeennada witrigaa in lagu dadaalo ayuu waxa weeye u baabeeyey waxa uuna macnaha khulaasadiisa ay tahay inaad tobankaa beri aad u dadaashid qaala alxaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala marka uu baabkaa sharaxayo waxau leeyahay turjumadan waxa uu ku ishaarayaa imaamu albukhaari raximah allahu tacaala waxa uu ku ishaarayaa raajixu inuu yahay tobanka beri inay ku jirto habeennada witrigaana ay ku jirto ayuu waxa weeye ku ishaaraya haddaba inuu qofkii marka dadaalo oo waxaa la rabaa tobankaa beri oo aad iyo aad u dadaalo oo uu nooleeyo oo la yimaado inuu neeleeyo habeenkii habeenkii cibaado ku nooleeyo maalintii cibaado waxa weeye uu nooleeyo waayo hameen unbay tahay maalin ma gasho waa hameen leylatulqadri marka see loo dadaalayaa oo qofka muslimka ahi uu ugu dadaalaya caaisha radiallahu canha ayaa tilmaantay sidii nebigu uu dadaali jiray calayhi salaatu wasalaam nebiga calayhi salaatu wasalaam horta awalan wuxuu ina yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi qofkii hameenka leylatulqadriga istaaga oo cibaado u istaaga gufira lahu maa taqadama min dembi wa yustaxabu adducaa ducadan ayuu baray nebiga calayhi salaatu wasalaam caaisha markii ay tiri rasuulka ilaahayow maxaan dhahaa habeenka leylatulqadriga maxaan ku ducaystaa qaala waxa uu yidhi quuli waxaa dhahdaa allaahumma innaka cafuw tuxibu alcafwa facfu cannii ducadaa badi buu yidhi allaahuma allahayow innaka adigu cafuw mid dembi dhaafaata oo wax cafiya tuxibu alcafw inaad wax cafiyidna waad jeceshahay facfu cannii ilaahu i cafi oo i dembi dhaaf wiihi akhrajahu albukhaariyu wa muslim halkaa marka xadiidkaas wuxuu inoo ishaarayaa inaynu ducadaa badinno oo ku dadaalno maxaa kaloo loo baahan yahay wa min asunna sunnada waxaa ka mid a alijtihaadu in lagu dadaalo fi lcashri alawaakhir in la nooleeyo oo cibaadada lagu dadaalo xadiidka caaishaana laga soo qaadanaya waxay leedahay caaisha radia allaahu canha rasuulka iyadoo ka sheekaynaysa idaa dakhala alcashr ee alcashr alawaakhir shadda mi'sarahu waxa uu guntigu adkaysan jiray mi'sarka waxaa la yidhahdaa marada meesha laga xirto markaa macawista xiranaysid meesha aad ka xiranaysid oo halkaas maaragtay dhexda ayaa la yidhaahdaa mi'sarku waa guntiga marada aad xiranaysid wey marka waxay yidhahdeen culummadu maxaa laga wadaa shadda mi'sarahu laba tafsiir baa ku jira qaar waxay yidhaahdeen qeybta dambaa fasirayso waxa weeye axyaa leylahu ayaa fasirayso wa axyaa leylahu ay cibaado ayuu ku dadaali jiray marka guntigu intuu xirto habeenkaasoo dhan cibaado u taagnaan jiray oo salaatuleyl waayo innagu meesha aan taraawiixda ka tukanno salaatuleylkaasaa la tukan jiray sidaannu soo tilmaannay marka habeenkii o dhan cibaado u taagnaa oo hurdaba waa kala tegi jireen qaarna waxay idhaahdeen waa kinaaya can tarki aljimaac dumarka iyo waxaasoo dhan waa isaga dheeraan jiray oo waxa weeye uu ka fogaan jiray oo guntigiisu intuu xirto dumarba tobankaa beri ismay arki jirin wa axyaa leylahu habeen walba cibaadu u taagnaan jiray wa ayqada ahlahu ahalkiisana wuu kicin jiray oo wuxuu odhan jiray cibaadaysta oo reerka intuu kiciyo ayuu odhan jiray cibaadaysta oo waxa weeye dadaala imaamu albukhaari iyo muslim ayaa xadiidkaana warinaya halkaa marka waxaynu ka garannay haddaad doonaysid akhilmuslim oo wakhtilmuslima haddaad doonaysid ina habeenkii leylatulqadriga aad waxa weeye waafaqdid waa inaad cibaado ku noolaysaa dad badana waxay ku leeyihiin habeenkii musalsal iyo filimo iyo waxaan loo baahnayn ayay ku soo jeedayaan suxuurtaan ku sugaynaa wakhtigaan isku dhaafinaynaa waxaas wax wanaagsan ma aha waxaad suxuurta ku sugtaa oo wakhtiga aad ku dhaafisaa cibaado qiraa'atulqur'aan waxa weeye salaad aad tukatid wanaagga u taagnow oo habeenkii o dhan nooleeh taas ayaa waxa weeye wanaagsan amaa calaamaad ma leeyahay haddaynu niri habeenka leylatulqadrigu oo qur-aanka la soo dejiyey waxa uu ku jiraa bisha ramadaan tobankeeda beriyoo dambe habeennada witrigaa lamana garanaya habeenkuu yahay calaamado ma jiraan marka lagu garto calaamado calaamadahaani waxa weeye nebigu calaamaduu tilmaamay xadiidka ibnu cabbaas waxaa ku sugan inuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam leylatulqadri hameenka leylatulqadriga ahi waxa weeye waa leyla hameen weeye samxa hamayn sahlan laa xaarra waxa weeye aan kululayn walaa baarida aan qaboobayn haa hameyn aan kululayn aan qaboobayn oo dhexdhexaada tusbixu sabiixatahaa subaxdiina waxay qorraxdu soo baxaysaa waxa weeye daciifatan xamraa iyada oo aan kulayl lahaynoo guduudan oon wax kulaylaba lahayn ayay soo baxaysaa xadiidkaas dayaalisi ayaa warinaya sheekha albaani raximahullah saxiix aljaamica ayuu ku saxiixinaya marka wuxuu inoo sheegay laba calaamadood horta hameenkaasi waa hameen mana kulula mana qabooba waa dhexdhexaad waa hameen caadiya waa xilliga jawigu ugu fiican yahay oo dhexdhexaadka ah oo aan qabowna lahayn kulaylna lahayn oo nafiska wuxuu inoo tilmaamay inay qoraxdu soo baxayso iyadoo aan kulayl lahayn oo gaduudan oo waxa weeye aad daciif u ah oon wax kulayla iyo shucaac iyo lahayn ayay soo baxaysaa baa lihi laakiin hadda waa waxaa garan karaa dadka jooga meelaha qoraxdu toos u soo baxdo oo la arko sida dhulkeennoo kale way garan karaan qofka calaamadaha ka eega subax walba habeenkiina eega calaa kulli xaal calaamaad noocaasa ayaa soo arooray labadaa calaamaba ugu muhiimsan iyadoo oo riwaayada qaar waxay odhanayaan ka qasdi sida waxa weeye baafkoo kale iyadoo ballaaranoo aan wax kulayla lahayn ayay soo baxaysaa marka calaamadahan waxaad ka arkaysaa qaar habeenkii baa la dareemayaayo waxa weeye qoraxdii waa qorax habeenkii waa habeen aan qaboobayn waxa weye dhib lahayn shiddo badnayn oo waxa weeye qabow iyo kulayl midna jirin subaxdiina wax kulayl iyo maaragtay ayna jirin oo qoraxdii ay soo baxayso iyadoon wax kulayla lahayn calaamadaha qofka hadduu ka eego waa laga yaabaa inuu helo oo waxa weeye uu ka helo marka laakiin khulaasatul qowl waxay tahay habeenka leylatulqadrigu fadli badan buu leeyahay wanaag badan buuna leeyahay waa habeenkaas ilaahay uu suuradda dhan ku soo dejiyey oo wanaaggaas in laga faa'iidaysta mudan laakiin ma odhan karno waa habeen hebel oo ma taxdiidin karno ee waxaynu u daynaynaa sidii nebigu uga tegay calayhi salaatu wassalaam dadaala in la dadaalo oo tobankaa beriba la dadaalo taas ayaa wanaaggii ku imaanaya amaa waxaan kaloo ka digaynaa inay dadka qaarkood khuraafaad aaminsan yihiin oo odhanayaan wanaag baa waxbaa soo baxayo oo leylatul khadar baa soo baxayo oo xaggaa la helaya waxaa waxba kama jiraan habeenkan waa habeen cibaado waa wanaag waa salaad waa qira'atul qur'aan waa ilaahay baa la xusayaa marka wax kale oo laysku mashquulinaya ma jiraan wallaahu aclamu billahi towfiiq